waxaa marba marka ka dambaysa dalka itoobiya kusii faafaya cudurka loo yaqaan furuqa daanyarada oo ah xanuun halis ah kaasoo marba marka ka dambaysa ku dhacaya dad hor leh kiisaska cudurkan ayaa gaaray marka laga hadlayo gudaha waddanka itoobiya ugu yaraan shan iyo toban ruux halka dhulka soomaali galbeed ee derisla ah dalkaas laga helay ilaa laba kiis oo cudurkan ah sida ay sheegayaan wararka bishii mey ee aanu soo dhaafnay ayay ahayd mar cudurkani laga diiwaangeliyey dhulka oromada gaar ahaan magaalada mooyaale iyadoo markaas ilmo yar laga helay xanuunkan xanuunkan ayaa la aaminsan yahay inuu waddanka itoobiya ka soo galay dhinaca dalka kenya halkaas oo uu ku faafay kol hore haddaba cudurkan ayaa calaamadaha lagu garto dhakhaatiirtu ku tilmaamayaan nabarro yaryar oo sida busbuska oo kale oo jidhka ka soo baxa iyo dildilaac afka ah iyagoo sidoo kale tibaaxay in xanuunkan uu aad ugu daran yahay haweenka uurka leh carruurta da'doodu ka yartahay shan iyo tobanka sanno iyo dadka uu difaaca jirkoodu yar yahay si kastaba dhakhaatiirta ayaa ku talinaya in lagu dadaalo nadaafadda shakhsiyadeed iyo tan guud ee deegaanka si looga baaqsado xanuunkan iyo cudurrada kale ee la midka ah